horumarinta deegaanku waa kaalin dhaxalgal ah oo laga doonayo muwaadin kasta ee ku abtirsada halka uu deegaansado dhanka kale horumarinta deegaanku waxa ay kaalmaha hore kaga jirtaa horumarka guud ee bulshooyinka dunida oo idil qaar ka mid ah aqoon-yahanada ku-xilka dheer amuuraha horumarinta deegaanka oo wareysi gaar ah siiyey radio wesnay ayaa ku baaqay in muwaadiniintu inay ka qayb galaan qorshooyinka horumarinta deegaanka dabiiciga ah iyo in dowladaha ay ka taageeraan hanaankaasi horumarinta deegaanka waxa ay u baahan tahay dadaalo iyo qorsho xeel dheer oo ay ka qayb qaataan bulshada dowladda iyo hay-adaha gaarka loo leeyahay haddii aan hal iyo labo sidee loo horumarin kara haddaan dhahna waxaa ka mid ah ilaalinta iyo dhowrista deegaanka dabiiciga ah sida geedbeeris oo kale in la sameeyo oo la kordhiyo lana yareeyo xaalafinta dhirta nabadguurka dhulka si uunu u dhicin xoojinta in la xoojiyo wacyigelinta dadka ama bulshada in la joojiyo jarista geedaha ama kaymaha lana bedelo in geedo cusub la beero ilaalinta xayawaanka duurjoogta ah iyo deegaanka dabiiciga ah ee aynu ku noolnahay in la dhiirigeliyo beeraaleyda inay isticmaalaan habab beereed oo waara oo sustainable agriculture lahayo si loo ilaaliyo ciidda iyo biyaha waxaa kaleentoo ka loogu horumarin karaa maareynta khayraadka dabiiciga ah biyaha in si xaddhaaf loo isticmaalo in laga fogaado waaye sidoo kale waxaan isdhihi karnaa yareynta wasaqowga hawada biyaha iyo dhulka waxaa lahaa yareynta isticmaalka gaadiidka shidaalka ku shaqeeya si loo dhimo wasaqowga hawada deegaanka waxaa loo horumarin karaa in bulshada la siiyo wacyigelin inaysan dadkii aysan jarin dhirta in dhirtii la beero wasaqada in laiska fogeeyo waxay qayb weyn ka qaadanaysaa in deegaankii uu horumaro waxaa loo baahanya is leenahay bulshada qaybeeda kala duwan waxaa wacyigelin samayn karo dowladdaa samayn karto ayadaha waxaa waaye daneeyo sida deegaanka oo kaleenta iyo waxaa kaleento samayn karo ayadoo loo marsiinayo idaacadoo kaleento ama waxawaay social media loo marsiin karo ayaa bulshadii la gaarsiinayo wacyigelin waxaa lagu wacyigelinayaa inay beeraan dhirtoo kaleento si deegaan nabdoon oo fiican oo oxygen fiican oo oo organic ah la helo haddii dhirta la xaalufiina waxaa imaanayso waxyaaba wasaqa oo ka dhashay oo kaleento kaarbo oo kaleento ama wasaqowga hawada ka dhashay oo kaleento marka bulshadana waxa waaye waxay wax ku maqashaa waxay tahay dowladda oo kaleento aqoon-yahanada oo kaleento daneeyaasha oo kaleento oo samafalayaasha dadka la dhahay oo kaleento waxaa kaleento wax ka maqlaan guddoomiye waaxid oo kaleento inuu fariinta gaarsiiyo oo kaleento iyo waxaa kaleento jiro urur haween oo kaleento ayaga naftirkooda qayb ay qaadan karaan inay guryihii maamooyinka ugu tagaan qayb weyn qaadan karaan marka intaasoo dhan oo laysku soo aruuriyo ayaa wacyigelin lagu samayn karaa ayadoo la ilaalinayo dhirta iyo daaq oo kaleento haddii daaq la sameeyo kaleento ayada naftirkeeda waxaa dhaceyso dhulkii xaalufinaha ku dhaceyso bus badan iyo boor badan magaalada inay wasaqooda oo kaleento ayaa waxaa ka dhalan karto daaqa faraha badan dhirta badan oo la jaraya ayada naftirkeeda waxaa ka dhalan karo in oxygen la-aan ay dhacdo oo dadkii naqaska uu ku wada dhig baaqyo kala duwan ayaa ka soo baxa nabadguurka lagu sameeyo deegaanka jarista dhirta waxa ay sababtaa nabadguurka bey-ada iyo xaalufka nabadku noolaanshaha dadka iyo noolaha oo idil